الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله فضل الذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله qaala dikru llah wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam alaa unabi'ukum ma waanan idiin sheegayn bikhayri acmaalikum acmaashiinna waxa ugu khayrka badan wa askaahaa ugu tahirnaanta badan cinda maliikikum boqorkiinna agtiisa wa arfacihaa ugu sarrayn badan fii darajaatikum darajaadkiinna dhexdooda wa khayrin lakum idinkaga khayr badan min infaaqi dahabi waalwariq dahab iyo fido bixinteeda idinkaga khayr badan wa khayrin lakum oo idinkaga khayr badan min an talqow caduwakum inaad cadowgiinna la kulantaan fatadribuu ay markaa garaacaan acnaa fatadribuu oo aada garaacdaan acnaaqahum qoorahooda wayadribuu ayaguna ay garaacaan acnaaqakum qoorihiinna qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay u noo sheeg waxaa sidaa u wanaagsan ee khayrkaas ee fadaa'ishaa faraha badan ximbaarsan noo sheeg rasuulka ilaahayu qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam dikrullah waa ilaahay dikrigii subxaanahu wa tacaala xadiidkani waxa uu daliilu yahay ama uu tusinayaa fadaaisha aadka u faraha badan ee ku jirta fii dikri illaahi subxaanahu wa tacaala ma idiin sheegaa buu yidhi acmaashiinna waxa idinkugu khayrka badan oo idinkugu tahirnaan badan boqorkiinna agtiisa waa allah subxaanahu wa tacaala markuu yidhi alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum waxaa laga yaabaa qofku inuu is yidhaahdo oo ma laa ilaaha ila allah ayuu ka khayr badan yahay dikrullah ma ka khayr badan yahay kelimatu tawxiid kelimatu tawxiid waa afdalu dikri ayadaaba ah dikriga midka ugu fadliga badan marka laa ilaaha ila allah waxay ka mid tahaaba dikriga nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam ayay ku jirtaa ma idiin sheega acmaashiina waxa ugu khayrka badan ugu tahirnaanta badan boqorkiinna agtiisa oo allah subxaanahu wa tacaala ugu sarraynta badan xagga darajaadkiinna darajaadkiinna ilaahay in badan kor u qaadaya arrintaas sababteed oo idinkaga khayr badan dahab iyo fido inaad bixisaan macnaa sadaqaad inaad la baxdaan sadaqaad inaad la baxdaan oo aad dahab iyo fido sadaqaysataan waa idinkaga khayr badan tahay waxay kaloo idinkaga khayr badan taha buu yidhi inaad cadowgiina la kulantaan waa aljihaad fii sabiili illaah oo qooraha aada ku dhufataan cadowgiinna ama adinka qooraha idinku dhuftaan macnaha qoorta inay idinka gooyaan ama adinku aada ka jartaan ilaan dagaalku labada mid uu noqonayaa waxaasoo dhan wax idinkaga khayr badan ma waana idiin sheegayn buu yidhi saxaabadu waxay ihahdeen noo sheeg rasuulka ilaahayo wuxuu nebigu ku jawaabay calayhi isalaatu wasalaam waxaas inay yihiin dikrullah dikriga allah subxaana wa tacaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam waa xadiidka labaad sabaqa almufariduun qaaluu wama almufariduuna yaa rasuula allah qaala addaakiruuna allaha kahiira waddaakiraat sabaqa almufariduuna mufaridiintu way hormareen buu yidhi way hormareen waxay yidhahdeen saxaabadu wama almufariduuna yaa rasuula allah almufariduun yaa waaye rasuulka ilaahayo qaala wuxuu yidhi addaakiruuna allaha kahiira waddaakiraat waa ragga ilaahay xusa in badan iyo dumarka allah xusa maxaa meeshaa ku jira iyagana kahiiran baa ku jirta ay waddaakiraatu kahiiran waa dumarka ilaahay xusa subxaanah wa tacaala in badan marka rag iyo dumarba kuwa ilaahay dikrigiisa badiya kuwaasi mufariduun wey oo waxay la gaar noqdeen bidikri illaah bikahrati dikri illaah dikriga ilaahi subxaana wa tacaala badnaanshiisa waa hormareen buu yihi nabigu calayhi isalaatu wasalaam dadka noocaasa wadakara cabdullaahi bnu busrin cabdullahi bnu busrin wuxuu sheegay ana rajulan qaala nin inuu yidhi yaa rasuula allah ina sharaa'ica alislaami qad kahurat calaya sharaa'icda islaamku way ugu badatay buu yidhi yacni waxyaabaha sharcigu jidaynayo arrimaha kala duwan ee sharcigu uu sharciyeeyey way ugu bateen fa akhbirnii ii sheeg bishay-in shay ii sheeg oo atashabbahu bihi aan qabsado ay atamasaku bih shay aan ku dhego oo aan qabsado ii sheeg rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah laa yazaalu lisaanuk carabkaagu ka zuuli maayo radban inuu yahay mid qoyan min dikri illaahi tacaalaa dikriga ilaahay xaggii mid ka qoyan inuu yahay carabkaagu ka zuuli maayo laa yazaalu laada naafiya wey laakiin maxaa loola jeedaa min xagga macnaha nahyi baa loola jeedaa bimacnaa yousan ka zuulin wey carabkaagu inuu dikriga ilaahay ka qoyan yahay yousan ka zuulin dikriga ilaahay badi carabkaagu inuusi dikriga ilaahay ka ka qoynaado waxaa keeni kara waa inaad dikri badan la timaado hadalkaa macnihiisu marka waxaa waay akir min dikri illaah dikriga ilaahay badi wey xadiidka macnihiisu waa sidaa carabkaagu dikriga ilaahay inuu ka qoynayo usan ka zuulin macnaheedu waxaa waaya dikriga ilaahay badi in badan ilaahay xus subxaanahu wa tacaala xadiidka afaraad wuxuu yidhi can اnabiy salى اllahu alay slam qaala wuxuu yidhi mahalu اladii yadkuru rabbah midka rabbigiisa xusaya waladii laa yadkuru rabbah iyo midkaan rabbigiisa xusaynin mahalu اlxayi wاlmayit waxay la mid yihiin mid nool iyo mid dhintay waa tusaale waay mahalu ladii yadkuru rabbah midka rabbigii xusaya tusaalihiisa iyo sifadiisa waladii iyo midka laa yadkuru rabbahu rabbigiisa aan xusayn sifadiisa waxa waaye mahalu lxayi mid nool sifadiisa walmayiti iyo mid dhint saasay la mid yihiin ka nool yaa waaye waa aladii yadkuru rabbah midka rabbigii xusaya waa xayi waa nool ya kaan ilaahay xusayn subxaana wa tacaalana waa mayit waa mid dhintay waa mid dhintay macnaheedu ma aha ruuxdii ayaa jirkiisa ka faaruqday maaha naftu waa ku jirtaa waa soconayaa dhulkiibuu dul ordayaa laakiin haddana cinda allaahi subxaana wa tacaala waa mid dhintay wey ilaahay xaggii waa ka dhintay qofkaasi maxaa yeele waa haafil can dikri illaah waa mid dikriga ilaahay moog subxaana wa tacaala oo allah subxaana wa tacaala aan xusayn dhimashada dhabta ahna waa dhimashada qalbiga qofka inuu naftiisa ama ruuxdii ku jirtay ilaahay ka qaado oo ruuxda jirka ay faaruqdo macnaheedu maaha inuu qofkaasi khasaaray ma aha maxaa yeele geerida xaq waayo waa la wada dhimanayaa kullu nafsin daa'iqatu lmowt qof adduunyadaa ku haraayo ma jiro geeridu waa xaq laakiin waxaa khasaaray oo nasiib darro ku dhacday oo aafa ay asiibtay waa ninka qof qalbiga ka dhinta waa qofka asigoo nool haddana qof dhintay yacni noloshiibuu ku dhintay waa nool yahay adduunyadii waa dul socdaa laakiin waa mayit kaa waay midka khasaaray oo guuldarro adduuniya mid aakhira labadaba ay ku dhacday can rasuuli illaahi sal lla ly slam qaala wuxuu yidhi man qacada maqcadan qofkii fadhiista meel la fadhiisto oo lam yadkur illaaha tacaala fiihi meeshaasi aan alla ku xusin subxaanahu wa tacaala kaana calayhi dushiisa waxaa ahaanaya min allaahi alla xaggiisa dushii waxaa ahaanaya tiratun nuqsaan iyo arrin loo raacdo oo loo qabsan doono waman idajaca qofkii seexda madjacan meel la jiifto oo la seexdo oo laa yadkuru llaaha tacaala fiihi allah subxaana wa tacaala aan ku xusin meeshaasi kaana calayhi dushiisa waxaa ahaanaya min allaahi alla xaggii tiratun ay naqsun wa tabicatun wa xasra tiratun buu fasirayaa ay naqsun nuqsaan wey qofkaasi dushiisa waxaa ada nuqsaan wa tabicatun iyo arrin loo raacanayo loo qabsan doono wa xasratun iyo shallayto xasrada waa wixii laga shallaayo wey waxyaabahaasaa dushiisa ahaanaya qofkaas qofkii inta meel fadhiista ilaahay aan xusin marna ama meel inta seexda allah subxaana wa tacaala aan marna xusin majliskaasi majlis khayr lama ah majliskaas la fadhiistay een ilaahay lagu xusin subxaana wa tacaala oo aan allah subxaana wa tacaala aan lagu weynayn majliskaasi majlis khayr lama ah qofkii majliskaa fadhiyey ee majliskaa ka kacay asoo marna ilaahay xusin subxaana wa tacaala maalinta qiyaama wuu ka shallayn doonaa wixii majliskaa ugu qabta waa waciid markii maanta waaqiceenna aan u fiirino majaalista la fadhiista aaday u badan tahay waxyaabaha laga hadlana aaday u badan yihiin laakiin waxaa aada iyo aada u yar majlis ilaahay lagu xusa subxaana wa tacaala aada u yaryahay in badan majaalista waxaa lagu hayaa qiila wa qaala hadallo waxaa la yidhi waxaa la sheegay waxaa dhacay maanta o dhan akhbaaraad adduunyo ku tacalluqa waxaba yaraatee qofka muslimka uu ka faa'iidayana aysan jirin ayaa waqtiga dadka baabi'iyey weliba mararka qaa in badan oo mararkaasi ka mid a ama waqtiyadaasi ka mid ah lagu sheekay maayo wax bannaan keliya bal waxyaaba badan oo muxaramaada lagu sheegaya fi lmajaalis oo ay ugu horeyso xanta oo ay ka mid tahay namiimadii isku dirka oo ay ka mid tahay beenta beenta la sheegayo zamankan hadda beentu aad ay u badan taha suuqay leedahay beentu suuqay leedahay qofaa been sheegaya waa la tarwiijinaya meel walbaa la gaarhsiinaya midba miduu kasii qaadaya waqtigii baa lagu luminaya majaalista noocaasa majaalis barakaysan ma aha majaalis khayrlana ma aha majlis inta la fadhiisto aan allah subxaana wa tacaala lagu xusaynin majlis khayrla ma aha halkan marka waxaan ka qaadanaynaa inaan iska ilaalino majaalista aan lagu haynin khayrkii wanaagga oo aan ku dadaalno majaalisteena inay noqdaan majaalis ilaahay lagu xuso subxaana wa tacaala majaalis khayr laysku sheegayo wanaagga la ysfaraayo xumaan la yska reebayo nasiixo laysku jeedinayo ama qofka haddaan dadi la joogin oo keligii uu yahay ilaahay uu xuso subxaana wa tacaala inuu qur-aan akhriyo inuu allah subxaana wa tacaala uu xuso adkaarta kala duwan waxyaabahaasaa looga baahan yahay waqtigiisi inuu geliyo wax adduunya aakhiraba anfacaya adduunya aakhira waxa ku anfacaya waa dikru llah subxaana wa tacaala inaad ku mashquulsho waqtigaada ku bixiso dikrullah ama allah subxaana wa tacaala dikrigiisa iyo xuskiisa waxaa ilaahay loo xusayaa siduu sharciyeeyey sida ilaahay sharciyeeyey subxaana wa tacaala dikriga adkaartii soo aroortay ayuu qofku la imaanaya waxaana la rabaa qofka muslimka ah inuusan ku kadsoomin waxyaabaha dadka qaar ay ku sheegaan dikri oo shirkiyaadka iyo khuraafaadka ximbaarsan nin baa wuxuu ku leeyahay ilaahay baan xusayaa ama allahn xusaynaa subxaana wa tacaala oo maxaa lagu xusayaa wuxuu leeyahay allah allaha lagu xusaya caawa dha wuxuu ku hayaa allah allah markaasuu isluxluxaya markaasuu leeya waa mararkaa dhulka isku tuuraya inta yidhaa waa jadbooday allah allah dikri ma aha alimaamu sancaani raximah ullah wuxuu leeyahay qofka inuu ku celiyo allah allah allah allah uu ku celceliyo waa nooc min alistihzaa buu leeyahay meeshaas waxaa laga dhadhansan karaa qofka inuu jeesjeesaayo tusaale wuxuu usoo qaaday hadduu qofi kuu yimaad adoo lagu yidhaahdo zayd masalan magacaaga ee uu ku celceliyo zayd zayd zayd zayd uu yidhaahdo ninkaasi ma ku ammaanay mase waa kugu ciyaaraya inuu kugu ciyaaraad fahmaysaa war magacayga maxaa ugu jeesjeesaysaa baad leedaha waa la dagaalamaysaa dikri ma ah marka allah allah inaad macaawadha meel la fadhida dikri noqon mayso ama allahu akbar dheh subxaana allah walxamdu lilah waxaa kasii daran hu hu hu hu hu hu waa maa macnaheeda waxaasu dikri ma ah dikriga alla subxana wa tacala waa macruuf subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah iyo qur-aanka akhrisa adkaarta mashruucada la imo laakiin caawo dhan inaad taagnaato hu hu ku haysa sax maa waxaa la yaab leh waxay dhaheen in la xadreeyo asalay leedahay maxaa asal asalkeedu waa maxay waxay dhaheen nebigu calayh salatu salaam yowma badrin markuu ducaynayay go-i baa ka dhacay bay yidhahdeen macnaha maxay suuradeynayaan inuu xadraynayo go- go-a xadra uga dhacay nebiga calayh salatu salaam rasuulku waa ducaynayay gacmuhu kor u qaaday ilaahay subxaana wa tacaala baryadiisu ilxaaxinayay kor u qaadkaasi gacmaha muxuu keenayaa wixii garabka saaran inay dhacaan yacni meela wax jirin bay wax ka raadinayaan waxaasi bidac iyo khuraafaada bal qaarkood shirkiya aday xambaarsan yihiin waa wax ilaahay looga dheeraanayo subxaana wa tacaala maaha wax ilaahay loogu dhowaanayo dikrullah ee nusuusta iyo adiladu ay tusinayaan waa dikriga mashruuca inaad la timaado waxaana la rabaa qofka inuusan ku sirmin magacyada magaca iyo waxa lagu magacaabayo inay isleeyihin waa inaad iska hubiso haddii waxyaabaha noocaasa dikri lagu magacaabay macnaheedu ma aha inuu dikrullaahi ah magacaasina iskama lahan waxayna yidhahdaan culammadu alasmaa laa tugayiru alxaqaa'iq magacyada xaqaa'iqda ma bedelaan alcibratu bilmacaani laa bilalfaad waxaa muctabara macaanida ee alfaadda ma aha lafdiga la isticmaalaya wax macnaa ma leh hadduu qofki ku yidhaahdo maalan khamrada waxaan ognahay inay xaaraam tahay soo ma sharcigii baa xarim hadduu ku yihahdo magacaan ka bedelaynaa oo waxaan leenahay cabitaan waayo ama faanta ku magacaawo ama wax kale ku magacaawo xalaal ma noqonaysaa mase weli waa ayadii weli waa ayadii magacaan waxba soo kordhi maayo shayga marka waxaa laga fiiriyaa xaqiiqadiisa iyo macnihiisa la fiiriyaa ee alfaadda lama fiiriyo dikrullaahi subxaana wa tacaala waa midka mashruuca w waa midka axaadiistan noogu imaan doonto nebiga calayhi isalaatu wasalaam laga wariyey faraha badan adkaarta kala duwan adkaar kala duwan mid mutlaq ah iyo adkaar muqayadaa intaba adkaar waqtiya leh cadad leh iyo kuwa mutlaqahoo mar walba furan qofka inuu ilaahay xuso subxaana wa tacaala waxaa kaloo jira dadka qaar dikriga allah subxaana wa tacaala markii laga hadlayo qaara si qaldan u qaato waxay yidhahdeen tiruu rabaa maalan inuu sameeyo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo allah subxaana wa tacaala waxaan xusayaa kun jeer ama kun jeeran waxaan leeyahay laa ilaaha ila allah wuxuu leeyahay alf laa ilaaha ila allah alf laa ilaha illa allah macnaheedu waa maxa laa ilaaha ila allahu kun jeeraa ka wada ama wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah mi-ata mara intaas wuxuu rabaa boqolkii inay u noqoto marka sax ma aha haddaad rabtay boqol jeer inaad tidhahdo waa inaad laa ilaaha ila allah oo dhammaystiran aad boqol jeer tidhahdo laakiin xisaab inaad sheegto kadibna aad tidhahdo boqol jeeraan idhi ama kun jeeraan idhi arrintaas sax ma aha alf laa ilaaha ila allah ma aragtay alf subxaana allah iyo waxaasoo dhan wax jira ma aha waa inaad laa ilaaha illa allah tiraahdo ama kun gaarsii ama laba gaarsii ama saddex gaarsii intaad adiga markaa dhihi karti dikriguna markuu mutlaq yahay oo sharciga uusan sheegin tirax cayiman uma baahnid inaad tiriso maalan hadda subxaana allah ayaa waxaa rabtaa inaad iska tiraahdo maanta oo dhan cadadkuguma qaydna subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar iskaga celceli maanta o dhan intaad jaanaysa hesho adiga inaa xisaabisid uma baahnid maxaa yeeley allah subxaana wa tacaala agtiisa waxba ku dayacmi maaya inaad kun tiraahdo inaad laba tiraahdo inaad saddex tiraahdo xisaabtaasi wax gooniyad uga baahan tahay ma jiraan haddii adiga xisaabtii aad ay kaa luntay ama aadan xisaabin yay u xisaaban tahay allah subxaana wa tacala waa u xisaaban tahay awalna yaad ka rabtay inaad wax uga hesho ilaahay baa ka rabtay ajar iyo xasanaad ajar iyo xasanaadkiin waad gaaraysaa waad helaysaa laakiin ku dadaal dikriga ilaahay subxaana wa tacaala hadduu dikrigu muqayad yahay oo sharcigu meel gaar ah uu ku sheegay in lala yimaad meeshii uu ku sheegay baad ula imaanaysaa tiro mucayana hadduu sharcigu sheego tiro mucay tiradii mucayanka ahayd uu sharcigu sheegay ayaad la imaanaysaa marka dikriga allah ama ha noqdo mid mutlaq ah oo mar walba in lala yimaado ay tahay waana adilada iyo aayaadka aan soo marnay dikriga ay tusinayaanoo in badan ilaahay la xusaa subxaana wa tacaala ama ha noqdo midka muqayadka ah ee waqtiyada gaarka ku ah sida adkaaru sabaax adkaaru lmasaa adkaaru lnowm adkaaru listiiqaad adkaaru lkhuruuji min albeyt adkaaru dukhuuli fi lbeyt adkaar noocyo kala duwanaa jirta kitaabkan waa noogu imaan doonaan qeybaha kala duwan ee adkaarta dikri walba meeshii uu ku soo arooraad ku isticmaalaysaa hadduu tiro mucayana leeyahay oo matalan sharcigu saddex jeer sheegay saddexdii jeer baa leedahay saddexdii jeer baa leedahay maalan adkaaru sabaax walmasaa waa waa badan tahay qeybo kala duwan waayo qofku mid ka mid uu ku kaaftoomi karaa haddii maalan uu doorto marka bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaai wa huwa samiicu alcaliim dikrigaas inuu isticmaalo meequu nebigu sheegay calayh salatu slam in la dhahayo alaaa maraad buu sheegay saddex jeer gelinka hore saddex jeer in la dhahayo gelinka dambena saddex jeer tiradii sharcigu sheega raacaysa intii jeer uu daliilku sheega raacaysa adkaartu haddii ay tahay mid mudlaqa ahna mutlaqeeda isticmaalaysa aad wax tiraa ku xiri maysid xadiid waxaa nooga imaan doonta nebigu inuu leeyay calayh isalaatu wasalaam la an aquula subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar axabu ilaya mima alacat calayhi shams inaan idhaahdo subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar ayaan ka jecelahay buu yidhi waxay qoraxi u soo baxdoo dhan waxay qoraxi usoo baxdoo dhan maxaa loola jeedaa waa adduunyada dhan wey ilan qoraxdu adduunyada usoo baxdaa adduunya oo dhan waxaan ka jeclahay inaan adkaartaas la imaado marka waa dikri furan tiro kuma xirna wakhti walbood jaanis wakhti walbaad leedahay adigoo taagan adigoo fadhiya adigoo jiifa intaba waad ku dadaalaysaa dikriga alla subxaana wa tacaala qofka hadduu ku dadaalo wuxuu uga mashquulayaa ajarkuu ka helaya ka sokow wuxuu uga mashquulayaa muxaramaad badan waxay yidhahdeen culimmadu carabka ka zuuli maayo inuu dhaqdhaqaaqaayo insaanku waa mutaxarik sidiisaba insaanku waa dhaqdhaqaaqaya waa nuux nuuxsanaya insaan meel joogi maayo carabkuna waa ugu sii daran yahay waa xibinta ugu dhaqdhaqaaqa badan laba mid weeye marka carabku inuu dhaqdhaqaaqa ka hari maayee imaa inaad ku dhaqdhaqaajiso biridallah oo ilaahay subxaana wa tacaala raalli noqoshadii a u isticmaasho waxa ilahay raalli gelinaya a u isticmaasho oo dikriga alla subxaana wa tacaala aada ku mashquuliso waa imaa inuu ku mashquulo xaaraam iyo waxyaaba aan bannaanayn labada unbuu udhaxaynayaa maadaama marka carabku mar walba uusan ka zuulaynin inuu dhaqdhaqaaqayo ku dhaqdhaqaaji wixii adduunya aakhira ku anfacaya kana mashquuli waxaan waxba kuu tarayn ka mashquuli waxaan ku anfacaynin waxaad uga badbaadaysaa dhibaatooyin badan haddii subxaan allah walxamdu lilah maanta o dhan aad tiraahdo sheeko badan iyo hadal fara badan ood ku dambaabi lahayd ayaad uga mashquulaysaa ajar fara badanna waad kasbanaysaa xasanaad badanaad helaysaa haddii aad adigoo dikriga alle ku dhex jira aada dhimatana khaatimo wanaagsanaad ku dhimanaysaa xusnulkhaatima waa wax aada iyo aada muhiim u ah qofka ilaahay waafajiyey subxaana wa tacaala khaatimo wanaagsan inuu ku dhinto waa qof ilaahay kheyr u khatimay wey acmaashuna waa bilkhawaatiim marka carabkaaga dikriga ilahay inaa barto waa muhiim dikriga alla subxaana wa tacaala in carabka la baro fawaa-idda ay leedaha waxaa ka mid ah carabku waa la qabsanaya soomaadan arkina dadka qaar markay waxay ka naxaan arkaan ama wuxuu la yaabo uu arko wuxuu leeyahay subxaana allah wax kadiisa markuu la kulmo carabkiisa markiiba muxuu soo dafayaa inuu yidhaha subxaana allah maxaa keenay marka hore wuxuu badiyey kelimadda ah subxaana allah qaarna markuu wax kadiisa la kulmo qaaraa qaylinaya ba ayay hogaya qaaraa ku dhawaaqaya marka horeu ba ayay bartay carabka kama jari karo midaa wuxuu carabkiisu marka hore u bartay markuu musiibo arko inuu yidhaahdo sheekh cabdulqaadirow ayuu u bartay naftu hadday ka baxaysa sheekh cabdulqaadirow laa ilaha illa allah xataa waa ilaabayaa inuu yidhaahdo maxaa yeele carabkii baa waxaa bartay inuu cabdulqaadir u yeerto markuu musiibo ah hadda ka hora meel gobol ah nin darowal ahaa baabuur aan la saarnayn ayaa markuu gaariga waddada ka leexinaya wuxuu ihahdaa sheekh cabdulqaadirow uu leeyahay markuu gaariga waddada ka leexinayo markuu soo saarayana sheekh cabdulqaadir uu kusoo saaraya ninkii waa u naseexeen waxaan ihi waxaan sax ma ahan wuxuu yidhi cabdulqaadir inuusan waxba qaban waa ogaah inuusan dhibaato iga celi karinna waan ogahay laakiin carabkaa bartay buu yidhi waa kusoo barbaaray waa kusoo koray dadkii oo dhahaya waxaasi ama alfaadda isticmaalaya waa iska jari la-ahay laakiin waa ogahay buu yidhi inuusan waxba wax dhibaataa uusan qofka u geyi karin dhibna uusan ka celi karin carabka waxa aada barto hadhowta way adagtaa inaad ka fujiso carabkaaga marka khayr bar si khayr aad ugu dhimato si khayr lagugu khatimo carabkaaga khayrka bar ibnulqayim wuxuu sheegay raximahullah arrintaa asoo ka hadlaya qofka carabkiisa inuu baro wanaagga hadduusan barina dhibaato cagsiga iyo wuxuu bara carabka uu la qabsanayo qisooyin badan uu sheegay wuxuu sheegay dad markay dhimanayeen oo wuxuu yidhi ajashu usoo xaadirtay oo aakhiru xayaatii uu ku jiro laga fuji waayey inuu u yeerto ilaahay khayrkii subxaana wa tacaala waxaa lagu celinayaa buu yihi oo la leeyahay qul laa ilaaha ila allah war laa ilaaha ila allahu dheh markaasuu wuxuu u yeeranayaa buu yihi dad kale dad kale u yeeranayaa waa lagu kari waayey buu inu yidhaha laa ilaaha ila allah maxaa yeele carabkiisa uma baran inuu kelimadda in badan isticmaalo qaarkood wuxuu yidhi waxay ahaayeen ganacsato maanta o dhan hadda lacag u xisaabina xisaabu isku dhufanaya tijaaraya ganacsi buu ku jiraa waqtigiisa dhan ganacsiga qaatay wuxuu yidhi markay ajashu usoo xaadirtay ayaa la yidhi qul laa ilaaha ila allah markaasu wuxuu leeyahay r boqol boqol lagu dhufta meeqay noqonaysaa haddee naftiyaa ka socota fii aakhiri xayaatii buu marayaa xisaabuuna isku dhufanaya xisaabu isku dhufanaya maxaa yeelay niyaddiisao dhan maxaa ku jira oo waqtigiisa dhan qaatay adduunyo dhaqaalahaasuu ka fakerayaa lacagtaasaa u muuqata ayada unbuu markaa ku xisaabtamaya qaarkood wuxuu yidhi waxay ahaayeen kuwa heesaha aada u daneeya oo heesaha dhegaysta markaasaa markii la yidhi laa ilaaha ila allahu dheh wuxuu leeyahay heesta hebelheed hala tiriyo heesuu soo qaadanayo maanta o dhan waa heesaya asoo heesaya naftu ka baxday buu yidhi oo lagu kari waayey inuu yihahdo laa ilaaha ila allah markii laa ilaha illa la aadiyaba wuxuu aadayaa dhankii kale maxaa yeeley ayadaa carabkeedu carabkiisu bartay muddo badanna uu ku dhex jiray kuna mashquulay dikriga ilahina uga mashquulay subxaana wa tacaala qofka marka khayrka hadduu carabkiisa baro ku dadaalo ilaahay khayru u khatimayaa subxaana wa tacaala hadda xaaliyan dad waxaa jira markay dhibaato arkaan ama culays soo wajaho si kadiisa kalimatu tawxiid uu cararaya laa ilaaha ila allah buu hore ka leeyahay adnaa shay markuu arko maxaa yeelay kelimatu tawxiid carabkiisu bartay wuxuu ku dadaalay inuu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo markuu wax walba la kulmaayo ama wax ka yaabiyo uu arko ama culeys uu arko markiiba wuxuu soo xasuusanaya kelimatu tawxiid marka horeu ku xirnaa marka hore uu ku dadaali jiray inuu kelimadaasi aada u yidhaahdo marka dikriga alla subxaana wa tacaala fawaa-idiisa waxaa ka mid ah in carabkaaga uu khayrkaas barto carabkaaga inuu khayrkaa bato oo haddaad wax la yaabto haddaad wax ka xanaaqdo haddii ma aragto wax ku dhibo aada la kulanto intaba qofku wuxuu ku dadaalayaa inuu xagga dikriga ilaahay aado subxaana wa tacaala alfaad wanaagsanna isticmaalo dadka ciyaal suuqyada ah ee caytama cayada xun carabka wuxuu la qabsadaa cayadaa soo maa qof hadduu ka xanaajiyo markiiba muxuu isticmaalayaa kelimad caaya iskama celi karo maxaa yeele carabkiisa u bartay qofna marka hore waxau dabeecad ka dhigtay markuu xanaaqo inuu qofku ku xanaaqo yidhaahdo allah ku hanuuniye inuu yihahdo allah yahdiika inuu yihahdo sida carabta in badan isticmaalaan wuxuu ugu ducayna bilhidaaya waa xanaaqsan yahay markuu xanaaqsan yahay waa kuu ducaynaa ku caay maayo allah yahdiika waa duca soo ma allah ku hanuuniye waay waa xanaaqi meesha ugu dambey soo maraya laakiin carabkiisa muxuu baray inuu khayr sheegu baray inuu dadka u duceeya buu carabkiisii baray mar walba hadduu xanaaqay hadduu raalli yahaba khayrkii buu la aadaya carabka kan xumaanta yaqiinana markiiba xumaanta buu la aadaya markii xumaantuu la aadaya marka carabkaaga khayrka bar si mar walba aada ugu dhawaaqdo wixii khayra wanaaga ilaahayna uu ku waafajiyo subxaana wa tacala marka dikriga ilaahay subxaana wa tacaala fawaa'id fara badan uu leeyahay waa in lagu dadaalo wey axaadiidan sheikha uu sheegay raximahullah kulligood waxay tusinayaan fadliga uu leeyahay dikrullah in ilaahay la xuso subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo jiray xadiid uu rasuulku leeyahay calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi axadkiin ma jecel yahay inuusa wax walba ka laho oo la yidhaahdo meesha inuu caqiiq tago oo uu soo kaxaysto laba neef oo geela oo kurusya waaweyn wax dembiyana ma laha wax ismiya ka soo gaari maayaan wax qaraabana ku goy maayo nin yacni axadkiin ma jecel yahay subaxdii inuu ka laho oo geelaas uu la yimaado saxaabadu maxay ku jawaabeen wuxuu yidhaha rasuulka ilaah qof walbaa jecel ila geelu waa muhiim geelu weliba carabta waxyaabaha hantidooda kuwa ugu muhiimsanaa buu ahaa waqtigaa qof walbaa jecel bay yidhaahdeen wuxuu yihi nabiga alay slat slam axadkiin inuu masaajidka aado ee uu soo akriyo laba aayadood oo min kitaab illaahi ka mid a ayaa waxay uga kheyr badan tahay laba neef oo geela geel iska dhaafe haddii axadkeen hadda lo dadka qaar la yidhaahdo magaalo fog loo sheego oo caawa la yidhahdo dheelmad waxaa ku tagtaa jawhar dheelmad ku tag laba neef oo aryaad soo helaysaa raga u dheel ma laha say laba neef oo arya usoo qaataan oo lug ku tegi lahaa siuu labadaas neef usoo helo waa ari laba neef oo geelah oo kurusya waaweyn waa qaali laakiin maxaa ka qaalisan oo ka khayr badan adduunya aakhiraba laba aayadood oo qur-aanka ka mid inaa akriso waa laba aayadood laba suuradood xataa ma aha wa halaaa khayrun min halaaa saddexna wuxuu yidhahda saddex bay ka khayr badanta saddex aayadood saddex geelay ka khayr badan taha afar aayadood afar geel bay ka khayr badan taha weliba markii lagu leeya waa ka khayr badan tahay wax lays barbar dhigi kara meesha ma yaallaan yacni qur-aanka kariimka adduunya iyo waxa yaallo dhan uu ka khayr badan yahay laakiin annagaa waxaana lagu fahamsiinayaa waxaan fahmi karnoon jecelna insaanku waa maal jecel yahay waxay fahmi karaan geela waa la yaqaanaa qiimihiisa waxay fahmi karaan baa lagu dareensiinaya wa ilaa hal aayad oo min kitaab illaahi subxaana wa tacaala ka mid a ayaa waxay ka khayr badan tahay adduunyada waxa yaalloo dhan qur-aankuna waa afdalu dikri saan hore u sheegay marka dikriga ilaahi subxaana wa tacaala inaan isku mashquulino waxaan ku gaaraynaa kheyr adduunya iyo mid aakhira labadaba wax badan oo hadallo ah oo aan habboonayn oo aan munaasab ahayn oo mar walba naga imaanaya waxaan uga mashquulaynaa dikriga ilaahi subxaana wa tacala haddaan ku dadaalno dikriga alle haddaan ku dadaalno waa ka badbaadaynaa hadalladaas oo dhan in badan waxaad arkaysaa qofka hadal buu leeyahay ama xanaaq ha u yidhaahdo ama siyaabo kale ha uga yimaado berri waa ka shallaynaya waxaa laga yaabaa hal kelimad uu yidhaha inuu maalmo dhan ka murugeysnaado kelimad a maxay kaaga timid marka hore haddaadanba dhihin soo kama khayr badnaa inaadan dhihin baa kaaga khayr badan carabkii hadda inuu hadla jooji maayo maadaama uu hadal joojinaynin xaggaan aadi dikriga ilaahay aadi maanta o dhan ku celceli subxaana allah walxamdu lillah tala qur-aanka akhriso istikfaarta badi ilaahay u toobadkeen subxaanahu wa tacaala ducada badi ilan dikrullahi ducada ka mid a ilaahay bari subxaanahu wa tacaala xaajooyinkaada iyo danahaada weydiiso muslimiinta u weydii qiila waqaala meesha way ka baxaysaa marka iyo hadallo maalaayacniya oo waqtiga lagu dayaco lagu lumiyo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin